cisraa cutubka sagaalaad oo markii waxyaalahaas la sameeyey dabadeed waxaa ii yimid amiiraddii oo igu yidhi dadka reer binu israa'iil iyo wadaaddadii iyo reer laawi gooni isagama ay soocin dadyowgii dalka degganaa ee waxay sameeyaan waxyaalahooda karaahiyada ah ee ay reer kancaan iyo reer xeed iyo reer feedhis iyo reer yabuus iyo reer camoon iyo reer mo'aab iyo masriyiintii iyo reer amoor sameeyaan waayo iyaga iyo wiilashoodiiba waxay guursadeen gabdhahoodii oo sidaasuu farcankii quduuska ahaa ugu qasmay dadyowgii dalka degganaa oo weliba xadgudubkaas waxaa madax u ahaa amiirada iyo taliyayaasha oo kolkan waxaas maqlay ayaan dharkaygii iyo go'aygii jeexjeexay oo timihii ku yiil madaxayga iyo garkaygana waan iska rifay oo waxaan fadhiistay anigoo wareersan markaasaa waxaa igu soo shiray in alle intii ka cabsan jirtay ereyga ilaaha reer binu israa'iil dadkii maxaabiista ka soo noqday xadgudubkoodii aawadiis oo anna halkaasaan iska fadhiyo tan iyo qurbaankii maqhribka anigoo wareersan oo markii qurbaankii maqhribka la gaaray ayaan ka kacay is-hoosaysiintaydii iyadoo dharkaygii iyo go'aygiiba jeexjeexan yihiin markaasaan jilbajoogsaday oo gacmaha u hoorsaday rabbiga ilaahayga ah kolkaasan idhi ilaahayow waan kaa xishoonayaa oo waan kaa yaxyaxayaa inaan wejigayga xaggaaga u soo jeedjo waayo ilaahayow xumaantooyinkayagii ayaa nagu batay oo dembi lahaanshahayagiinna wuxuu kor ugu baxay samooyinka tan iyo waagii awooyaashayo iyo ilaa maantadan xujo badan baanun lahayn oo xumaantooyinkayagii aawadeed ayaa annaga iyo boqortooyadii iyo wadaaddayadiiba loogu gacan geliyey boqorraddii dalalka degganaa inay seef nala dhacaan oo ay maxaabiis naga dhigtaan oo ayna dhacaan iyo inay na wereeriyaan siday maantadan tahay oo hadda intii wakhti yar ah ayaa rabbiga ilaahayaga ahu raalli naga noqday si qaar nooga hadhaan oo ay u baxsadaan iyo si uu dhidib noogu siiyo meeshiisa quduuska ah in ilaahayagu indhahayaga iftiimiyo oo uu wakhti yar nagu soo nooleeyo addoommadayada waayo waxaannu nahay dad addoommo ah laakiinse ilaahayagu naguma dayrin addoonnimadayadii ilowse naxariis buu nagu siiyey boqorraddii faris hortooda inuuna nooleeyo aawadeed si aannu u taagno guriga ilaahayo oo aannu u hagaajinno burburkiisii hore iyo inuu derbi naga dhex siiyo yahuudaah iyo yeruusalaamba haddaba ilaahayagow bal maxaan nidhaahnaa tan dabadeed waayo waxaannu ka tagnay amarradaadii aad noogu soo dhiibtay nebiyadii addoommadaad ahaa oo aad ku tidhi dalka aad inaad hantidaan ugu socotaan waa dal aan nadiif ahayn oo wuxuu ku nijaasoobay dadyowga deggan nijaastooda iyo karaahiyadooda iyo wasaqnimadooda dhammaan ka buuxsanta gees ilaa ka gees haddaba gabdhihiinna wiilashooda ha u guurinnina wiilashiinnana gabdhahooda ha u guurinnina weligiinna ha dooninnina nabaddooda ama barwaaqadooda si aad xoog u yeelataan oo aad u cuntaan dalka wixiisa wanaagsan oo aad carruurtiinnana dhaxal ahaan ugaga tagtaan weligiin oo tanu waxay noogu soo degtay faliimahayagii sharka ahaa aawadood iyo xujadayadii weyneed aawadeed maxaa yeelay ilaahayagiiyow waxaad nagu tacsiirtay wax ka yar intii xumaatooyinkayagu mudnaayeen oo weliba waxaadna siisay dad caynkan ah oo noo hara haddaba waxaas oo dhan dabadeed ma mar kalaannu amarradaada jebinnaa oo aannu la xididhnaa dadyowga karaahiyadan sameeya soo noo cadhoon maysid jeeraadna wada baabi'isid oo aadan innaba naga reebin dad hara iyo mid naga baxsada toona rabbiyow ilaaha reer binu israa'iilow xaq baad tahay waayo waxaannu nahay dad haray oo baxsaday sida ay maantadan tahay bal eeg waxaynu kula hor joognaa xujadayada waayo taas aawadeed ninna hortaada ma istaagi karo